wasiirka codsiga wasaaradda qorsheynta maalgashi dhaqaalaha horumarinta galmudug ayaa xilka kala wareega wasiirka hore wasaaradda qorsheynta soo qaybka isbedelada ka socda maamulka galmudug kala wareegida xilalka ayaa waxaa si rasmi munaasabada ugu qaybgalay wasiiro xildhaana ka tirkan dowlad goboleed galmudug taasoo lagu qabtay xarunta wasaaradda qorsheynta galmudug isbedelka noocan oo kale ayaa muhiim u ah horumarinta maamulka sidii loo gari lahaa hibilooyinka cusub ee gobolka iyadoo wasaaraddu ay kaga shaqayn doonto qorshayaasha horumarinta kobaca dhaqaalaha iyo sidoo kale xojinta adeegyada muhiimka ee bulshada iyo wasaaradaha kale ee galmudug wasiirka cusub wasaaradda ayaa lagu soo dhoweeyey inuu si hufan u fuliyo waajibaadka loo igmaday iyadoo la filayo inuu horumar ka sameeyo arrimaha kala duwan ee muhiimka oo shacabka reer galmudug ugu horan ayaa waxaa ka hadlay soo dhoweynta wasiirka cusub isagoona ka warbixiyey shaqada wasaaradda ay qabato wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga dhaqaalaha horumarinta galmudug
wasiir cabdiraxmaan kusoo dhawow wasaaradda wasaarad haykalkeedu dhisan yahay resourcigii wasaarad looga baahnaa oo xarumihii iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii iyo adeegii iyo gaadiidkii haysato waayo keliya marka waxay u baahan tahay isku toosin iyo wixii aad isleedahay markaas aragtidaada meeshaana wax ka dhiman yihiin inaad ka toosidid wasiir kale wasaaradda qorsheynta iskaashiga horumarinta dhaqaalaha galmudug axmed cali maxamed cantaba ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqooyinka muhiimka u qabsamaynta uu jeego wasaaradda wasaaradda qorshaynta markaan mas-uuliyadda qabanaynay dhismaha wasaaradda lagu wareejiyey oo markaasi februari deedii la xarig jaray oo markaas lahayn qalabayn lahayn muxuu ahaa baanu qabanay mas-uuliyadaasaanu qaadanay xoogga waxaan saarnay wasaaradda wasaaradda waxay leedahay mudan wasiir waxay leedahay shaqaale afartan gaaraayo afar qof aa joogta markaa shaqaalo rayda bas afar qofood aa malaynaa shaqaalo rayda ahaayeen laakiin maanta shaqaalaha raydku waa labaiyo toban projectina waxaa waa ka badan yihin shan iyo labaatan qof aa mushaari ah inta kale waxaa waa volunteer ah wasaaradda waxay ku guulaysatay inta ay joogtay inay diyaariso qorshaha horumarinta stateka oo weligii aanan hore markaas qabyo ahaa oo aan uu diyaarinay labalaba sano aan u samaynay haddana ay u madlan tahay mid shan sana inay qorto dokumentigaasi waa dokumentiga suuratageliyey mashaariic badan oo aanan stateka hore u helin inuu hadda soo gaaro wasaaraddan waxay ahayd aanu ka dhignay wasaaradda ah garbaha iyo qoorta meesha udhexeeda weyaan oo shan iyo labaatanka wasaaradood ayay maaragtay ay u turjuntaa u hadashaa
gabagabadii munaasabadda ayaa wasiirka cusub wasaaradda qorsheynta iskaashiga maalgashiga horumarinta dhaqaalaha galmudug cabdiraxmaan axmed xayle ayaa sheegay inuu halka kasii wadi doono shaqada wasaaradda allana ku rajina u fududeeyo in shaqada u hayo bulshada reer galmudug gaar ahaan wasaaradda qorsheynta galmudug waxaan rabaa inaan idinka codsado kulligiin saa u fadhisaanba hadday wasiira yihiin galmudug iyo runtii shaqaalaha waxaan rabaa inaan idinka codsado inaad ila shaqaysaan oo xoog badan ay siisaan waxay taagan tahay yaa maali jiray marka waxaan rabaa in maaragtay xooggiinna iyo xaaladdiinna aa maaragtay ugu kabtaan waxaan rajaynayaa insha allah mid ka soo dhalaala inaan noqdo ugu dambeynta ayaa waxaa kulanka soo xiray soona gabangabeeyey hayanta dhowraha guud ee galmudug xaashe cismaan maxamed isagoo sheegay inay qayb ka yihiin sidii loo ogaa lahay xilalka u kala wareejinaya wasaaradaha galmudug iyo shaqooyinka ay soo qabteen wasiiradii hore iyadoona qayb ka tahay ka wareejinta hantida dowladda galmudug marka la yidhaahdo hebelaa xil wareejiyey wixii hebel ka tegayna oo markhaati wax loo yahaw ciddii timidna waxay uu timid wax markhaati laga yahaw waa calaamadaha marka dowladnimada waxaa jirta wakhtiyo badan waxbaa laysku wareejinaya laba qofaa uun dhehaysa meesha waa ka tegay anna waa imid laakiin dugmiintina ma jirin muuqaal wax dhex yaallana ma jirin astaamaha guusha waxaa ka mid ah wasaarad dhammaystiran saaka inaan wareejinayno shaqaalaheeda leh qalbaynteeda leh gurigeeda leh gaadiidkeeda leh aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda leh waxaan rajaynaynaa inay noo tahay summad qurux badan xilwareejintuna way imaaneen qof aan laga wareeji doonin ma jirto wasaaradda qorsheynta iskaashiga horumarinta dhaqaalaha galmudug ayaa waxay qayb ka tahay wasaaradaha muhiimka ee ugu howlan sidii loo horumarin lahaa bulshada reer galmudug kaasoo qayb ka ah horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale adeegyada kala gedisan ee bulshada iyo shacabka reer galmudug loo hayo